marka hore alwaali kusoo dhawow in warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhowahay waad mahadsan tahay dhowr su-aal ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo xalay duqeyn ayaa ka dhacday qaybo ka mid ah wilaayada aad mas-uulka ka tahay xagee bay wax ka dhaceen sideese wax u dhaceen jazaaka allahu khayran inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirna fi musiibatina wakhlifna khayra minha sidaa sheegtay xalay waxay duqeyn ka dhacday diyaaradaha cadowga ay la beegsadeen shacab ah dowlada baqdaad ee u dhow degmada afgooye ayay duqeyn xalay ka dhacday xilliga duqeynta ay dhacday ka waran meeqa saac ayay ku beegnayd walaalow xilliga ee duqeynta ay dhacday oo dadka masaakiinta ay la beegsaday waxay ku beegneyd xilli dadka dee ceshahana laga baxay taraawixdan dadka ay ku jiraan meelaha qaar ay ku jiraan oo dadka iska cibaadeysanayaan oo dadka de dad sooman ayay ahaayeen markii dee ceshihii laga baxay agteeda ayay duqeynta dhacday waayahay qaabka ay diyaaraduhu duqeynta ula beegsadeen dadka shacabka ah ma noo faahfaahin kartaa walaal waa la ogyahay diyaaradaha cadowga waxaa umeynayaa adiga abaara maqribadii meelahaas meel u dhow ayay hawada soo gareen kadib xooga yar ay wareegteen waxay markii ugu horreysay ay beegsadeen masaajidka ay ku cibaadeysanayeen oo taraawiixii ay ku tukanayeen dadka ayaa ka yaacay masaajidkii haddana way la dabagaleen mid kale haddana ku dhufteen dadka masaakiinta ahaa mar saddexaad haddana waxay ku dhufteen dadka oo beer iyo meel meel beer ah iskugu tagay oo rag iyo dumar iyo carruur ka kooban iyo haddana ku dhufteen qaabkaas ayaa u dhacday duqeynka cadowga waxay dadka masaakiinta la beegsadeen dad masaakiin ah oo beerley ah oo xoolo dhaqato iyo iskugu jira ayaan ahaayeen waa tahay maxaa khasaare ah marka uu soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee duqeynta lala beegsaday walaalow khasaaraha dadka masaakiinta ee muslimiinta ay soo gaari wuu fara badan yahay inta hadda ognahay waa ilaa iyo sideed toban qof ayaa ku shahiiday toddoba carruur ayay ahaayeen lixna dumar ayay ahaayeen carruurta marka wiilal iyo gabdha ayaa iskugu jireen inta kalena dad waa yeelo ah iyo dad masaakiin ah oo magaalo degan ay ahaayeen si guudna marka dadka ku shahiiday waa sideed iyo toban dhaawacana inta aan ka warqabnana waa ilaa iyo labiiyo toban qof oo qaarkood ay daran yihiin sohadadan intaas inay kasii bataanna waa laga yaabaa hagaag alwaali in duqeyntan xalay dhacday ee wuxuushnimada ah cidda ka dambeysay ma la ogyahay
walaalow diyaaradaha cadowga ee dowladda turkiga ayaa ka dambeysay duqeyntan dadka masaakiinta ee lala beegsaday mana ahaa markii ugu horreysay ee duqeyn ka fuliyaan gobolka shabeellada hoose dad badan ee horey uga xasuuqeen dowladdaas turkiga ah ee cadowga ah ee cilmaaniyadda ayaa ka dambeysay oo dadka muslimiinta maanta lagu gumaadayo waa tahay turkida baa sheegtay inay ka dambeeyeen maxay tahay marka sababta turkidu ay u beegsanayaan dadka shacabka ah oo tuuladooda iska jooga weliba masaajid ku jira oo cibaadaysanaya sababka dadkaas loo beegsanaayo aha dee wax nagu cusub ma aha duqeymaha ka dhacay gobolka shabeelle hoosena hadda wax nagu cusub ma aha dad badanaa hore loo xasuuqiyo diyaaradaha cadowga ay xasuuqeen dowladdan dee cilmaaniga ah dadka muslimiinta maanta lagu gumaadaayo ee mugtahay cadowtinimada dadka muslimiinta u haayo waxay ka mid tahay dowladaha mugtahay annaga nagu soo duulay ee duqeymaha faraha badan nagu haayo waxa weeyaan horay dowlado kale iyo waxbaa dadka duqeyn jira laakiin hadda turkiya kusoo darsamay waxa weeyaan waa dowladdaas dadkaas muslimiinta ah lagu gumaadaayo dee dadka wax ka lagu maagamay dad dee cadowgooda mugtahay iska dhicinayo waaye dad waxa weeyaan aan u gacmo horsanaynin dabadhilis iyo dowlado kale aan u gacmo horsanaynin waaye saas ayaa lagu beegsanaya mooyaane hadalkas kale haddaan ognahay ma jiraan islaamnimadooda iyo diintooda baa lagu beegsanaya waa tahay duqeymaha wilaayada aada mas-uulka ka tahay ka dhaca inta badan waxaa geysan jiray maraykanka maxay ka dhigan tahay in xilligan turkida ay kusoo biireen duqeymaha loo geysanayo dadka shacabka ah jazaaka allah khayr cadowga ilaahi subxaana watacaala horta nooma kala aha horay waxaa meynaha maraykanaa noo duqeeyey imaaradaa duqeeyey xabashiyaa duqeyso annagana waxaan la midnahay walaayadka kale culeeska ka jira ayaan waan la midnahay ee dadkaas muslimiinta ee lagu gumaadayo kenyatia waxa weyaan gumaadayo dad iskaga dhex tuurayo suuqii dadka dhex ganacsanaya iskaga dhufanayo turkigana waxay kamid yihiin dowladahaas mogtahay dadkaas muslimiinta dagaalka kula jiray kamid yihiin wax hadda nagu cusubna ma aha horey dee maraykana noo duqeeyey imaaraada duqeeyey xabashiyaana duqeynaysay dowladahaasna duqeynaaya ee dadka muslimiinta iskugu bahaystay inay gumaadaan way qeyb ka tahay mooyaane cawtooyinka dadka muslimiinta u hayaan wayaan hadda wax kale cusub ma jiraan ugu dambeyntii in hadda waa sidee xaaladda deegaanka baqdaad ay xalay duqeyntu ka dhacday jazaaka allahu khayr xaaladda kulley dadka hadda dee waxay ku hol jiraan dadka muslimiinta ee shahadada ah sidii loo asi lahaa ayay ku hol jiraan wixii dhaawacna qaabkii meel daawo ah loo gaarsiin lahaa ayaa lagu hol jiraa dadka qaar waa la qaaday hadda xaaladdan kulley hadda culeys hadda kama taagno dadkaas muslimiinta hadda marka waa la mashquulsan yahay maamul iyo dadkii mashquulsan dadka muslimiinta sidii loo asi lahaa loo asturi lahaa ayaa lagu mashquulsan yahay dadkana waa dad iska beerley ah dee bil ramadaan waa lagu jiraa marka xaalada hadda waa deganta wax culeys hadda ka taagan ma jiraan alxamdulilah waad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo u waramayey warbaahinta alfurqaan